samsom maxamed oo ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa samaysatay fursad shaqo taasoo ah faafinta alaabaha ku luma garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne alaabahan ayaa la keenaa xafiisyada diyaaradaha ee magaalada beledweyne si loogu raadiyo dadkii lahay kuwaas oo la dhigo baraha bulshada ay ku xiriirto haddaba samsom maxamed ayaa ka warbixineysa shaqada ah ay qabato iyo sida ay nolosheeda uga maareyso waxaa ka shaqeeyaa xafiisyada diyaaradaha waxaana baafiyaa alaabta loo yaqaano kaargowga oo eraboorada laga soo qaado oo la keeno xafiisyada diyaaradaha waxaana u isticmaalaa barahayga bulshada aan dhigaa si dadkii lahay loogu raadiyo alaabaha qaar dadkii lahay waa la helaa alaabaha qaarna dadkii lahay waa la waayaa kadibna waxaa gadaal ugu celiyaa wiilasha xafiisyada ka shaqeeyo oo ayakana guruubo leh oo guruubadaas dhigo haddii la waayo wax soo sheegtana waxaa loo celiyaa kuwa xafiiska laga soo qaaday alaabaha oo eeraboorada ku dhumo inaan baafiyo ani ahaan shaqe ii noqotay fursad shaqeena ii tahay markii horena shaqalaana ahay hadda laakiin shaqay ii tahay waana ka shaqaystaa tusaale ahaan waxaan u baafiyaa alaabta oo sheyga soo dhumay inaan sawir ka qaado waxaan dhigaa tictog oo kaleeto facebooka whatsappka statikiska a saaraa saasaa u isticmaalaa si dadkii lahaa ugu raadiyo dadyooga qaar way nala soo xiriiraan alaabtooda way aqoonsadaan way nala soo hadlaan wayna noo mahad celiyaan wayna igu dhiirigeliyaan shaqadeyda wayna iiga mahad celiyaan maadaama markii hore aan shaqalaan ahay fursadan shaqada waxaa u arkaa shaqo fiican bulshadana way igu dhiirigelisaa waxay dhahdaa shaqo fiican haysaa ee hore u socaalaygu dhaha markaan social mediaha aan dhigo alaabtii oo qofkii lahaa alaabtiisa oo helo dadka qaar way iiga mahad celiyaan waxay idhahaan waxay isiiyaan hadiyado waxay isiiyaan ayuka iisoo gartaan maadaama ani xirfadan shaqo aan samaystay dhalinyarada waxaan kula talin lahay xirfad shaqo ha samaystaan dadkooda iyo dalkooda dadkooda ha u shaqeeyaan dalkoodana ha aaminaan